daahfurka munaasabad lagu soo bandhigayay saxiixa heshiiska shirkadaha loo qaatay tartanka dhismaha qaar ka mid a iyo dibudhiska wadooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kaasi oo uu si rasmi ah u saxiixay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir munaasabadan ayaa waxaa daahfuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka mudane cabdisalaan cabdi cali dhowaan ayaa tartan la xiriiray qandaraasyada dhismaha qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda loo qabtay siddeed iyo labaatan shirkadood waxaana tartankaasi kusoo baxay afar shirkadood oo kale ah kulmiye docol dhis iyo bruj waxaana goobta ay ka dhacday munaasabadda goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa bogaadiyey mashruucan nagaad oo ka qayb qaadanaya bilicda caasimada ee muqdisho u mahadsan yihiin wadooyin kaley nala wadaan waa uga mahadinaynaa laakiin waxaan rabnaa dhexdooda laftirkooda inaan tartan siino shirkadaha hawshoodii ka soo baxay kuwana waxoogaa agajiidaa jira waxaan rabnaa marka shirkad waliba inay inta isxilqaamto wadada aad dhisaysa wada kaa harta ummaddana u harta adiguna aada ku faa'iididoo magac iyo maamuus ku yeelatid ha kaa noqoto ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka mudane cabdisalaan cabdi cali ayaa ku ammaanay maamulka gobolka banaadir sida ay uga go-an tahay in caasimadda ay la jaan qaado magaalooyinka dhiggeeda ee horumaray waxaan u hambalyeynayaa gobolka banaadir horumarka socdo ee ku aadan magaalo nadiif ah ifaysa cagaaran oo weliba qof iyo cod lagu codeeyo in aan noqonno kuwii markhaati u noqdo labada kun iyo shan iyo labaatanku hadduu allah awooda la yidhaahdo wadooyinka la dhisi doono ayaa ah kuwa muhiim u ah isku socodka magaalada iyo bilicda caasimadda kuwaasi oo kale ah kaysaney dhammaystirka waddada daynile waddada weyn ee degmada kaxda waddada cisbitaal madiina waddada nasiib buundo ilaa madaxtooyada wadooyinka xiriiriya shangani iyo via roma ee degmada xamarweyne dhismaha wadooyinkaasi ayaa la rajeynayaa in dhowaan ay shaqadoodu bilaaban doonto